ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ee magaalada baydhabo waxaa sidoo kale la xaqiijinayaa tiro kale oo ciidamada dowladda federaalk ka tirsan inay kusoo wajahan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda federaalk ayaan wax faahfaahin ka bixin ciidamada ay keentay magaalada baydhabo hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay in ciidamadaasi loo keenay arrimaha doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee dhowaan la filaya in baydhabo ay ka dhacdo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo baydhabo shir jaraa'id ku qabtay ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inay faragelin ku hayso doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ka mid ah baarlamaanka federaalk ayaa sheegay inaysan u dulqaadanaynin faragelinta dowladda federaalk ay ku hayso doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya
runtii maalmahan culeys waxaa jiray oo nooga imaanayay shacbigii aan matalaynay dareen dhinaca xamar laga soo sheegahayo oo la leeyahay reer koonfur galbeed khiyaarkooda wax kuma dooran karaan qofki maaragtay dadka musharaxiintooda intaan anigu doonayn unbaa gali karaa meesha doorashada inta kale hilfaa u qaadaynaa waa xidhaynaa waa yeelaynaa saasaan yeelaynaa ciidamaan la soo diraya marna isma lahayn dowladdii soomaaliyeed madaxdooda waxaas waxaan u malaynaynaa arrimo fadhi ku dirin ay iska yihiin maahin madaxda soomaaliya saas u fakiraysa oo shacbiga soomaaliyeed ayaga matalahayeen oo madaxad u ahaayeen in maaragtay awood ku maquuniyaan rabitaankiin wax kuma dooran kartiin saas daraaddeed ciidan loogu soo dirahayo oo la jajuubahayo marna ma u malaynaynin maanta waxaan goobjoog u nahay in ciidankii qayb ka mid a la soo diray oo maaratay maanta magaalada baydhowna la joogaan oo hubaysan hublus la soo siiyey oo la leeyahay dadkaas awood ku maquuniya la leeyahay oo dowladdeena soo dirta ayna leeyihiin anugu shacabkii marka wuxuu nagu haystaa waar dowladdii soomaaliyeed ad mas-uulka nooga haydeen oo aan idin wakiilinay see looga soo duuli karta xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna aaminsanay in ciidamada dowladda federaalk ee baydhabo soo gaaray ay caqabad ku yihiin amniga hadda ka jira magaalada baydhabo guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo gobollada iyo degmooyinka baarlamaanka koonfur galbeed maxamed macalin aadan madmuran ayaa ka hadlay aniga waxaan ka soo jeedaa saddexdan gobol ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo u magacaaban waxaan soo dhamaysanay afar sano oo ahaa shariif xasan sheeh aadan maamul fiican iyo nabad baan ku joognay wax hadda dhibaateena ma haysanin doorasho badan oo waxaan soo marnay oo toddobaatan iyo santi oo inta lagu doortay oo dowladda dhexe oo iskugu jiro cagal sare iyo kan hoose annaga uma baahnan ciidamo oo banaan laga keenay iyo nooc kale haddana ma u baahneen ciidan oo dowladda noo imaanayso uma baahneen ciidan inta waxaa jooga lix boqol iyo santi oo booliis ah oo degmadan baydhabo oo jenaraal xukumo oo korneelo laho oo ammaanka ku filan waxaa kaloo joogo taliyaha qaybta lixdamaad oo jenaraal haysta oo saraakiil joogo oo aada ugu filan yihiin waxaa kaloo jooga amasom oo intaasna action tree annaga hadda nabadgelye xumo oo degmadan baydhabo ama gobolkan hadda gaar ugu jirta ma laheen ciidamada baydhabo soo gaaray ayaa kusoo beegmaysaa xilli shanta bisha soo socota la filayo baydhabo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo